بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الحادي عشر درس كوبي تمناد oo ah silsiladii ramadaanka waxa uu noqonayaa altargiibu fi siyaami tadawuc waxaynu ka soo baxnay axkaamtii soomka waajibka waynu dhammaynay oo zakaatu fitri baana ugu dambaysay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka axkaamta ciidda iyadu gaar bay noqonaysaa oo waxay u baahan tahay iyaduna sharax gaara axkaam alciideyn si gaara ayaan uga hadli doonaa haddii marka soomkii waajibkaa inoo dhamaaday waxaa jira soom tadawuca oo aada iyo aad u wanaagsan in lagu dadaalo nebiguna ummadda ku booriyey ajar fara badan iyo wanaag fara badanna laga helayo soomkaan marka tadawuca waxaa ugu horeeya siyaamu shacbaan bisha bisha shacbaan waxaa wanaagsan in la soomo oo la badiyo soomkeeda kulligeed la soomi mayo laakiin in qayb laga soomo oo weliba aada iyo aada loo badiyo soomkeeda ayaa wanaagsan haddaba waa arrin mustaxaba ah oo ajir fara badan laga helayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi shacbaan bisha shacbaan la yidhaahdo bayna rajab waxay udhaxaysaa rajab iyo shahru ramadaan bay udhaxaysaa waa shacbaan waa bishaynu hadda ku jirno in badan oo dadka ka midana waxa weeye kaafil bay ka noqdaanoo bishii ramadaan baa dhow baa la yidhahdaayo soomkii waa la ilaawaa turfacu fiihi acmaal alcibaad acmaal alcibaad waxaa la kor yeelaa acmaasha waxaana jeclahay buu yihi nebigu camalkayga in la kor yeelo aniga oo sooman sidaa daraaddeed ayuu nebigu bedin jiray bishaan soomkeeda rawaahul bayhaqi baa warinaya an usaame ka warinaya wa saxaxahu sheekh albani raximah allahu tacaala ayaa ku saxiixiyey waxa weeye fi silsilati axaadiis saxiixa iyo saxiix aljaamic sagiir sidoo kale caaisha radiallahu canha waxay tidhi maa ra'aytu annabiya sala allahu alayh waali wasalam shahran ma arag bay tiri bil uu nebigu akthara siyaaman uu ka soom badnaa ramadaan kama hadlaysee bilaha kale ka hadlaysaa fii ramadaan fii shacbaan macnaha bisha shacbaan bilaha kale oo dhan markii ramadaan laga reebo ile ramadaan waa la wada soomayaa bisha ramadaan markii laga reebo bilaha kale shacbaan buu ugu soom badnaabay kaana yasuumuhu ilaa qaliilan wax yar mooye waa soomi jiray ee bishaa in yar mooye waaba soomi jira inta kale wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd kaana axab axaba shuhuur ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxay bilaha nebigu ugu jecel yahay inuu soo an yasuumahu inuu soomo ayay ahayd shacbaan bay ahayd wuu soomi jiray marka markuu soomo ayuu haddana markaas ku xiriirin jiray ramadaanka marka ilaa qaliilan ayaa waxa weeye fasirayso qayb wax yar mooye inta kale waa soomi jiray bishoo kamila ma soomi jirin xadiidka imaam abu daawuud baa warinaya sheekh albana wuxuu ku saxiixinayaa sunan abi daawuud waa xadiis saxiixa waxa uu caddaynayaa marka xadiidkaasi bisha shacbaan in soomkeeda lagu dadaalo oo ay sunno tahay in la badiyo soomkeeda laakiin lama wada dhammaystirayee qaar baa laga reebayaa oo kulli la soomi mayo waxaa marka tambiiha waxaa soo arooray nahyi bacda nisfi shacbaan in la soomo mar hadday shan iyo tobanka gaadho in soom la bilaabo waa la diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu yidhi ida intasafa shacbaan haddii bishii shacbaan ay bartanka noqoto falaa tasuumuu ha soominina xataa yakuuna ramadaan ilaa ramadaan la gaaro imaamu axmed baa werinaya iyo sunan alarbaca can abi hurayray ka warinayaan wasaxaxu sheekh albaniy raximah llahu tacaala fi fi mishkaat almasaabiix iyo saxiix aljaamic asagiir ayuu ku saxiixiyey haddaba xadiidkaasi waxau inoo caddaynayaa inu aan la soomin bisha shacbaan hadday shan iyo toban noqoto inaan soonka la bilaabin yaa laga saarayaa marka qofkii awal soomi jiray oo wataynu soo marnay xadiidkii laa tuqadimuu ramadaan ha kala hormarinina bisha ramadaan bisawmi yawmin walaa yawmayn maalin iyo laba ha kala hormarinina ilaa rajulan kaana yasuumu sawman falyasumhu qofkii awal isagu soon caado u ahaa soomayey maalinna afuri jiray maalinna soomi jiray ama waxa weeye maaragtay khamiis iyo isniin kaga soo beeganto ha iska soomo isagu marka sida daahirkaa waxa weeye bisha shacbaan in horay loo bilaabo soonka oo bilowgeedaba la soomo haddii aan la bilaabin waxa weeye marka haddii la bilaabo qayb inaan la soomin marka qayb laga soo reebo oon iyadoo dhan la wada soomin qofkii marka awal soom sunaa soomi jiray wa u banaanta iska soomi karaa oo maalina afuri jiray maalina soomi jiray laakiin ma banaana in loo soomo liajli soomkiibaa soo dhoowe aad ku sii tababaratide iska soon ma wanaagsana waay haddaba halkaa waxaynu ka qaadanay shacbaan inay wanaagsan tahay la soomo oo soomkeedu sunnaya labo haddaynu shacbaan soonnay wax ka soonno ramadaanna soonno waxaa kuji waxaa ku xigtay shawaal shawaalna iyada lix beri ayaa sunnaa in la soomo lix beri ayaa sunnaa in la soomo nebigu waxau yihi calayhi salaatu wassalaam man saama ramadaan qofkii bisha ramadaan sooma humma atbacahu raaciya sittan min shawaal lix beri oo shawaal ka mida raaciya kaana wuxuu ahaanayaa ka siyaami dahri qof sanadkoo dhan soomay oo kale ajarkiisaa loo qorayaa imaamu muslim baa warinaya oo ka warinaya can abi ayuub ayuu ka warinayaa wakadalika qaala anabiyu sala allahu calay wasalam nebigu waxa uu yidhi oo ku caddeeyey xadiid kale meesha ay sanadka lixdan beri sidaa ay ugu imaanaya ramadaan buu qofkii soomay waa soddon beri waxa uu soomay lix beri oo shacab shawaal ah soddon iyo lixdaa beri meesha ay sanad ka noqonayaan xadiid kaluu nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wassalaam oo waxa uu yidhi alxasanatu bicashri amhaaliha wanaag markaad samaysid wax wanaagsan toban baa lagu laalaabi fa shahrun bicashara bicasharati ashhur macnaha bishii ramadaan waxay u dhigantaa toban bilood oo bil toban ku dhufa waa toban bilood bishii waa soddon beri toban ku dhufa marka waa saddex boqoloo maalmood ajarkood ayay bishii ramadaan u dhigantaa sanadkuna waa laba waa laba iyo toban bilood waa saddex boqol iyo lixdan maalmood bishii marka shawaal haddii lix laga soomo wa siyaamu sittati ayaamin bacda alfidri lix beri in laga soomo bacda alfidrigana waa tamaamu sana sanadkii bay dhammaystiraysaa see bay u dhammaystiraysaa lix baa waxaa lagu dhufanayaa toban markaasay waxay noqonaysaa lixdan beri qofkii marka isagoo soomay weeye saddex boqol iyo lixdan casho waa laba iyo toban bilood ajarkii sanadka saasuu ku helaya rawaahu ibnu maaja ayaa waxaa nisaa-i baa warinayay ibnu maaja oo ka warinaya can thawban radia allahu canhu wa saxaxahu sheekh albani raximah allahu tacaala fi saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixiyey xadiidkaa marka wuxuu inoo fasiray qofka lixda ramadaan inta soomay xadiidkii hore waxa uu yihi qofkii ramadaan sooma lix berina ku dara bacda alfidriga oo shawaal k- kaga dara wuxuu noqonayaa qof soomay sanadkii oo dhan laakiin ajalku meesha uu ka imaanaya xadiidkaana inoo caddeeyey waa loo laabalaabay loo laalaabayaayo toban baa loogu dhufanayaa maalin walba saasuu ku imaanaya marka lixdaa beri inaan laga tegin baa wanaagsan waa lixda wadaca waxaa marka faa'iidaa lixdaa beri waa la kala geygeyn karaayo in la xidhiiriyo waajib ma aha inaad xidhiirisidoo lixda beriyo ugu horeysa bacdal ciidka ee maalinta koowaad waa maalinta ciidda iyada lama soomayo son ma banaana laakiin lixda beriyo ku xigta in la xidhiiriyaa wanaagsan oo waxa weeye fastabiqu lkhayraat bay gelaysaa khayrka in loo degdego laakiin way bannaan tahay in waxa weeye maa la kala geeyo maalmo afur loo dhaxaysiiyo ood asbuuca laba beri saddex beri ka soontid asbuuca dambe maalin ka soontid ka aduu bishiiyay kaa dhammaan leanna nabigu wuxuu yidhi sitan min shawaal lix shawaal ka mid ah lixda ugu horeysa lama dhihin lixda ugu dambaysana lama dhihin lix dhexe lama dhihin adaa ikhtiyaar lagu siiyey lix beri un soon oo bishaa ka mid ah taas weeye sida sawaabtaa oo waxa weeye bannaan haddaynu marka kasoo gudubno ramadaan iyo waxa weeye shawaalka iyo shacbaan saddexdaa haddaynu garanay sooman kalaa jira iyaguna oo wanaagsan oo sanadka dhexdiisa ku jira kan saddexaad oo aan kusoo qaadayna waxa weeye axabu asiyaami ila allahi siyaamu daawuud calayhi salaam waana siyaamu yawmin wa ifaaru yawmin macnaha soom sunno ah kan ilaahay ugu jecel yahay waxa weeye waa soonkii nabiyullaahi daawuud calayhi salaam waxa uu soomi jiray maalin maalinna waa afuri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibni camar ibn alcaas oo dhallinyaro ah oo xoog leh ayaa waxa uu doonay inuu maalin walba soomo hameen walbana salaad u taagnaado markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ma awoodi kadhide waxaad soontaa markuu in badan u soo sheeg sheegay saddex beri bishii ka soon markuu diiday aakhirkii wuxuu yidhi ma laba maalmood afar maalinna soon waa diiday markii dambe waxa uu yidhi macnaha waa diiday waxaan ka wadnaa amarka nebiga ma uu diidin laakiin wuxuu rasuulku ilaah intaas ka badan baan awoodaaye ma ii kordhisid khayr iyo wanaag buu raadinaye amarka nebiga ma diidin xaashaahu waxa uu yidhi markaa nebiga calayhi salaatu salaam markii ugu dambeysay oo uu yidhi maalin soon maalinna afur ayuu yidhi ka badan baan awoodaa ma jira buu yidhi nebigu wax ka badan oo la samayn karo waa afdalu siyaam axab waa waa axabu siyaami ila allah riwaayad kalena waxay ahayd afdalu siyaami cinda allahi soonkan ugu fadli badan ilaahay agti imaamu waxaa warinaya imaamu muslim ayaa warinaya haddaba xadiidkaa waxa wayna baraya soonkan ilaahay ugu jecel yahay ama ugu fadli badan agtiisa waa in maalinna la soomo maalinna la afuro waana siyaamu daawuud calayhi salaam kaana yasuumu yowman wa yufdiru yowman ayuu yihi nabiga calayhi salatu salaam maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray kaasi waa soonka saddexaad qofkii marka awood u leh oo awoodaya oo dadaalayo ajar badsanaya maalinna waa soomi karaa maalinna waa afuri karaa laakiin inuu yidhaahdo sanadkoo dhan baan soomayaa meesha nahyiga inoogu imaanaysaa ma banaana inuu qofku yidhaahdo sanadkoo dhan waan soomanaanayaa oo maalin walba waan soomayaa hada khada waxaana nahyi baa ku soo arooray waynuna arki doonaa dersiga ugu dambeeya ayaynu kusoo qaadanaynaa waxyaalaha nahyigu ku soo aroor aan la soomi karin awqaada aan la soomi karin afar waa siyaamu in la soomo weeye ayaamaha la yidhahdo ayaamulbiid ayaamulbiidka in la soomo maxay yihiin ayaamulbiidku waa maalmaha cabida ah waa saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka bil walba in laga soomo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ku yidhi ninkii la odhan jiray waxaa laga wariyay can abi darda radiallahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa ha waxa uu ku yidhi abudardaa lafkiisa idaa sumta haddii aada soontid min ashahri bisha haddii aad ka soomaysid talaatan fasum waxaad soomtaa talaata cashar saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka intaa ka soom waa ayaamulbiid baa la yidhaahdaa waa maalmaha ugu wanaagsan wey rawaahu imaamu axmed watirmidiy wasaxaaxahu sheekh albaniy raximahu llahu tacaala sida saxiixi iljaamic sakiir ayuu ku saxiixiyey maalmahaasi marka waa maalmaha ugu fiican bil walba in saddex beri laga soomo oo axaadiis badan baa nebigu inagu amray bil walba haddaad saddex beri ka soontid xadiidkii hore tafsiirkiisii baad ula noqonaysaa saddexdii beri baad toban ku dhufanaysaa waa adoo bishii oo dhan soomay sanadkii oo dhan adoo soomay bay la midta wakadalika qaala nabiyu sala allahu alay slam nebigu waxa uu yidhi halaatun macnaha halaatu min kulli shahrin bil walba oo saddex laga soomo bil walba oo saddex laga soomo wa ramadaan ilaa ramadaan ramadaankii oo la soomo waxay noqonayaan fa haadaa siyaamu dahri kaasi waxa uu noqonayaa sanadkii oo dhan oo la soomay kulluhuusuu dhan yahay imaamu muslim baa werinaya waxauna ka werinayaa can abi qataada xadiidkaa marka wuxuu noo caddeeyey bil walba haddii saddex beri laga soomo inuu noqonayso ramadaanna la soomo inaad sanadkii oo dhan soontay leanno bilihii kale koob iyo tobankii bilood min saddex beri baad ka soontay bil walbana waxaa lagugu dhufanayaa waa laguu labanlaabayaa oo bilbil bay kuu noqonaysaa sanadkii oo dhanna waa soontay marka awalna waxaynu soo marnay haddii shawaal lixdeeda la soomo sanadkii oo dhan inaad ajarkiisii heshay haddii aad marka haddana ku dartid bil walba inaad saddex beri ka soontidna haddana ajar kalaad heshay sidaa daraaddeed waa ajar fara badan inuu marka qofku ku dadaalo ayaa la rabaa oo waxa weye aada iyo aada ugu dadaala ajarkaa faraha badan waay sidoo kale waxaa midda shanaad waxa weeye oo sunnaha oo soo arooray waa sawmu yowma alitnaini waalkhamiis maalin walba asbuuc walba in laga soomo khamiista iyo isniinta isniinta iyo khamiista in la soomo yowma alitnain waalkhamiis in la soomo kaana nabiyu sala allahu calayh waali wasalam akthar maa yasuumu waxa ugu badan oo soomi jiray waxay alisniin maalinta isniinta iyo walkhamiis iyo khamiista markaasaa la weydiiyey oo la weydiiye o la yidhi maxaad u soomtaa qaala waxa uu yidhi alacmaal acmaasha tucradu waxa weeye kor baa loo qaada ilaah baa loo bandhigaa kulla yowma alisniin maalin walba oo isniina waa la kor yeelaa iyo khamiista markaasaa ilaahay u dembi dhaafaa id walba ilaa laba iyaga markaa muslimiina oo dhibaata dhex taalo oo markaa dib loo dhigay inta ay heshiinayaan mooye xadiidkaa imaamu axmed baa werinaya can abi hurayra uu ka werinayaa waxauna ku saxiixinaya sheekh albani raximah allahu tacaala waxa weeye fi irwaa lqaliilka iyo saxiix iljaamici sakiirka waxaa halkaa marka ilooga caddaatay nebiga calayhi salaatu salaam inuu badin jiray soonka maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxaa kaloo riwaayo kale ku soo arooray isniintu inay tahay maalintii aan dhashay buu yidhi oo waan jeclahay inaan soomo marka saa in lagu dadaalo ayaa wanaagsan waxaa habboon markaa in lagu dadaalo oo waxa weeye soonka isniinta iyo khamiistana lagu dadaalo midka soonka lixaad oo sunnaha waxa weeye sawmu yowma carafa leannahu ajar fara badan baa laga helaayo tukafiru dunuub dunuubta ayaa lagu dhaafaa liqowli nabiy sala allahu calayh waali wasalam sawmu yowma carafa soomka la soomo ma maalinta carafa waa xajka maalinta la taaganayo carafa waa sagaalaadka wey kafaaratun limaa kafaaratun waxay dembi dhaaf u tahay assana kafaara waxay kafaara gud u tahay assanati almaadiya sanadkii tegey wasanati almustaqbala iyo sanad soo socda ay laba sanadaa la isugu dembi dhaafaa waa ida ijtanabat alkabaa'ir haddii kabaa'irta laga dheeraado weye waa waxyaalihii dunuubta yaryaraawe rawaahu dabaraani baa warinaya fi lawsat can abi saciid buu ka warinaya wa saxaxahu sheekh albaani raximah allahu tacaala wuxuu ku saxiixiyey waxa weeye fi saxiix aljaamic sagiir imaamu muslimna can abi qataatu ka warinaya marka saas ayay waxa weeye ku sugan yahay xadiidkaasina marka yowma carafa ajar fara badan baa laga helaa laba sanadan la isugu dembi dhaafaa haddii laakiin laga dheeraado weeye waxyaalaha kabaa'irta oo qofku uu kabaa'irtii banaanka ka maro dunuubtii yaryarayd laba sano ayaa lagu ugu dembi dhaafaya marka dadka soomaya yowma carafa waa dadkaan carafo taagnayn qofka carafo taagan isagu ma soomaayo oo isagoo acmaasha xajkuu ku jiraa laakiin qofka aan xajka aadin oo yowma carafa maalinta aan taagnayn ayaa soomaya yowma carafa waana ajarkaa wanaagsan ayaa laga helaa iyadana sanadkii hal marwa soonka toddobaad waxa weeye isaguna oo sunnaha oo aada u wanaagsan waa shahrullahi almuxaram khaasatan yowma caashuura waa bisha koowaad sanadka oo muxaram maalinteeda tobnaadkaa waayo waa maalintii nabiyullaahi muusa calayhi salaam badda laga badbaadiyey fircoonna la halaagay shukran lilaahi buu u soomay markaa ilaahay isagoo ku shukrinaqaya nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ina amray markii hore oo waajib bay ahayd oo la soomi jiray kabacdina markii ramadaanku soo degay oo nebigu madiine markuu yimid buu wuxuu arkay iyagoo yahuudda soomaya markaasuu weydiiyey se yidhahdeen waa maalintii nabiyullaahi muusa badbaaday ilaahay badbaadiyey oo shukran lilaahi u soomay anaa idinka xaq badan buy nabiyullaahi muusa ana walaalkay ahaa idinkuna gaalaatiin waxba kama ogidin markaasuu amray muslimiintii inay soomaan iyagoo itibaacan linabiy sal ly slam marka yowmu caashuuraa waa la soomaa nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam afdalu siyaami maalmaha ugu soomka ugu wanaagsan yahay bacda shahri ramadaan waa shahrullahi almuxaram waa bisha muxaram wey akhrajahu imaamu muslim can abi hurayra ayuu ka wariyey sidoo kale waxa uu yihi waman saama qofkii sooma caashuura yowma caashuuraa qofkii sooma oo sanadka bisha maalinta tobanka taha yowma caashuura gufira lahu sana sanad baa loo dembi dhaafaa sanad ayay dembi dhaaf u tahay ajarna waa laga helayaa fara badan imaamu dabaraani baa wariyey wasaxaax sheekh albani raximah llahu tacaala fii saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixiyey yowma caashuuraa marka waa sunna wey kabacdi markii ramadaan markii hore waajib bay ahayd laakiin markii ramadaankii la waajibiyey ayuu nebigu wuxuu u caddeeyey inay sunno tahay oo qofkii waxa weeye doonana uu soomayo kii aan waxa weeye doonina ayna waajib ku ahayn haddaba waa sunna laysat waajiba liqowli nabiy sala allahu calay wasalam baa u daliila ina yowma caashuuraa buu yihi nabiga calayh salatu salaam yowmun maalin weeye min ayaami illaahi maalmaha ilaahay bay ka mid taha faman shaaa qofkii doona saamahu waa soomaya waman shaaa qofkii doonana tarakahu waa iska daynaya akhrajahu imaamu muslim haddaba xadiidkaana wuxuu inoo caddeeyey sawmu yowma caashuuraa inuuna waajib ahayn ee uu yahay sunna sunnaha marka qofkii ku dadaala oo waxa weeye la yimaada ajar iyo wanaag buu ka helayaa kii aan la imaaninna ajar unbaa seegaya eh waajib dushiisii ku dhacay oo waxa weeye uu damba waajib uu ka tegey oo uu ku dembaabayo ma jirto saa daraaddeed marka soomkaa tadawucaa toddobadaas soom ayaynu u helay daliil oo aynu adilo u helay khulaasadiisa marka ugu dambaysa waxa weeye aan soo khulaasayna toddobadaba kow midda ugu horreeya waxa weeye waa shacbaan in wax laga soomo iyadoo dhan la wada soomi maayo laba waxa weeye ramadaan markii laga baxay shawaal lix beri iya baa laga soomaya lagama badinayo lix beri baa laga soomaya saddex waxaa la soomayaa inuu qofkii wa axabu siyaami ila allah maalinna inuu soomo maalin la afuro waa kan ugu wanaagsan soonka sunnaha afar maalmaha ayaamu biidka ah saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka inuu qofku ka soomo bil walba shan yowm alithnain walkhamiis inuu soomo oo maalin wiig walba isniinta iyo khamiista uu ka soomo lix waa yowmu carafa inuu carafa ku dadaalo sanadkii waa hal maalin midda ugu dambaysa yowmu cashuuraa iyaduna waa hal maalin oo waa yowmu cashuuraa waxaana sunno ah oo nebiga ka sugnaaday wuxuu yidhi sanadkii ugu dambeeyey haddaan noolaado sanadka dambe la asuumanna ataafic waalcaashir macnaha haddaan sanadka dambe noolaado oo nolosha ugu gaarto waxaan soomi doonaa sagaalaadka iyo tobnaadka oo isku daray si uu u khilaafo yahuudda maadaama cashuuro soomi jireen marka iyaduna waa arrin bannaan oo qofkii inuu waxa weeye maadaama nebigu ku hamiyey inuu maalintaas soomi doono in la soomo waa wanaagsan tahay waka intaasi marka waa soonka tatawuc ah oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo inagu booriyey oo wanaagsan in lagu dadaalo akhiiran ugu dambaynta marka darsiga ugu dambeeya oan kusoo gebagabaynayno haddii rabiidmo wuxuu noqon doonaa maalmaha la nahiyey oo nahyigu ku soo arooray ayuu noqonaya marka waa israacinaynaa maadaama ama insha allahu tabaaraka watacaala waxaan ka dhigaynaa dersi gaara oo gaar baan u kala qaadaynaa kana halkaasaan ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala wallahu aclam billahi tawfiiq